dumarka markii alaab la saarayo kakalaa wada oo reer boosaasow yaa rimoor laydinka dhigan yaa rimoor laydinka dhigan inta maaragtay inta nin dhib wadaa intuu idin yimaado rimoorka idin suran oo been idiin sheegi mashiinada meesha laga wado waa la yaqaanaa marka runtii aada iyo aad waxaan uga digayaa reer shacabka aan u cadaynayaa inaanay waxba ka jirin waxa ganacsatada iyo arbaabadu dekada dekada u xidheen taasaan u cadaynayaa haddii aanay tahay horaa waxu jireen ha yimaadeen ha xisaabtameen haddii wax isbedelaan waa la arkaya laakiin ma aha in shacabka la dhibo waxaan arkaya dad badan oo ganacsataa oo runtii qaylinaya oo alaabtooda loo dejin waaye oo cabanaya oo layaa iga soo dejiya dee adeer ka daa ummadda ha dhibin cid baad leedahay baa wax dhibtay adinkii baa dhibaye dadka waxooda u dejiya waa codsi ganacsatada dad waaweyn oo dad ehel ganacsato waaweyn oo kale ordaysaanu aragnay oo raba in alaabtooda loo dejiyo war arbaabow war dadka alaabtooda u dejiya oo ummadda waxooda ha loo dejiyo oo dhibta ha laga daayo warka iyagu intaasuu ku saabsan yahay wixii kale oo tafaasiila oo bahalkiiyana insha allah mar galaanu sheegi doonaa laakiin arrintaanu caddaynayna waxaa weye dekadda boosaaso waxay u xidhan tahay dadka gaadiidka wata iyo oo diiday inay yimaadaan laakiin deked xiran haba yaraatee ma jirto sidaa hawlo socdeen reer puntland sidaa hawlo socdeen ganacsatada puntland sidaa hawlo socdeen hooyooyinku sidaa hawlo socdeen ciidamadu sidaa hawlo socdeen dhalinyaradu nabadoonada isimada kulli saasaan ogeysiinaynaa dekeda boosaaso cid waa sideedii sideedii baynu u furantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu agaasimayaasha guud ee wasaaradaha maaliyadda iyo dekedaha xafiiska xisaabiyaha bacda saxaafadda taliya ku-xeenka ciidanka dekedda dhammaantiin waxaan ku sala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib arrintaa halka saaka loo fadhiyo runtii waxa weeye arrin aan la aqbali karin arrin waxa weeye fajiciso ah caqabad ku ah amniga iyo isu socodka caqabad ku ah wada noolaashaha caqabad ku ah bini aadanka ganacsigiisii gobolka iyo reer puntland ba arrin caqabad ku ah oo aan la dhayalsan karin oo aan intaa inka badan aan loo dulqaadan karin wey arrintaa halkaa aanu u fadhino midda hore waxaan leeyahay dadweynaha koox baa maleegaysa hadal social media dekedii waa la xiray dekedii waxaa weeye b n o bay u xiran tahay dekedii waa lala wareegay dekedii waxba kama degayaan dekedii cashuuraha lagu kordhiyey sida saddexda wasiir oo iga horreeyaba ay sheegeen wax cashuurah iyo wax boorjaajah oo dekedda lagu kordhiyey ma jiraan haba yaraatee hal sante ha haato cashuurihii maxaad caadigaana lama kordhin oo wasaaradda maaliyadda boorjaajkii gaadiidka badda laga qaadi jirana iyana hal doolar laguma darin marka mar haddaan labadaasu jirin waxaa ummadda ganacsatada iyo dadka danyarta ah hantidooda koox dullaalla ay doonyaha dushooda iyo maraakiibta ugu haystaan waxaan u qaadanaynaa anagu arrin kale oo amniga lid ku ah oo issocodka lid ku ah oo ganacsiga muxuahde lid ku ah oo sumcadda dowladda puntland iyo dadkeedaba lid ku ah mana ka dulqaadanayno mana aqbalayno mana yeelayno waxaan filayaa taa waxa sahlay jamber of commerciga jamber of commercigu xuduudkii u lahaa waa ka baxay dowladnimo meel buu iska dhigay waxay noqotay meel koox ay ku khidmeeyaan oo loogu shaqeeyo iyadana ma yeelayno waxaan soo qaadanayaa dhowr tusaale afartii january two thousand sixteen wasaaradda maaliyaddu kow iyo soddon ay tan bay kordhisay wasiirkaa kordhiyey jambarkii waa qayliyeen ganacsatadii jambarkii aanu tagnay keena dukumentigii baanu nidhi wasaaradda maaliyadday dhaafi weyday waxba kama jiraan baanu nidhi sidii baynu ku shaqo gallay wadatashi baynuna arrintaa aynu ku baajinay waxaa ka mid ahaa digreeto kale oo muxuu ahayde blade numberka taarigada baabuurta oo la labalaabay iyadana waa joojinay oo sidii baynu ku joojinay waxaa ka mid ahayd hay-addii takaaful oo dowladdu muxuu ahayde bahalka u saartay waa diidnay oo waa joojinay waxaan u malaynaya cid iga sarreysa oo markaa amarkaa bixinaysa oo joojisa inaysan jirin dhowrkan bilood waxaa dhacday ganacsatada iyo jambarkuba inay ka goosteen xuduudkii dowladnimo xuduudkii wadatashi xuduudkii amni xuduudkii muxuu ahayday dowladnimoba banaan bay iska dhigeen waxaa moodaa koox kale oo maxaa urur kale oo maxaa ahayday nagu dhex jira taana ma ogolaanayno xataa waxaanan ogolaan doonin xataa inay jiraan hadday mar nooca yihiin ma o- ma ogolaanayso dowladdu mar haddaynan nala tashanayn mar haddaanan muxuu ahayday wax isweydiinayn sidii aan wax isu weydiin jiray aan wax isu weydiinayn waxa weeye dee waxay noqonaysaa inaanu ka fiirsanno jambarkan jiraa hadda waxa uu yahay waa waana ku khasabnahay waana ku khasbannahay inaanu dib u eegno waayo dantoodaan waxaa loo fadhiyey saddex habeen iyo saddex maalin quality muxuu ahayde controolka wa- muxuu ahayde arrintiisa meel baanu dhignay ay iyagu raalli ku yihiin boorjaaj baa laysla soo qaaday meel baanu dhignay lagumana dari karaanu nidhi bian oo wax nagu darsada aada wax kordhiseen baanu go-aanka iyagu ku qaadanay waxaa kaloo la wadaa marka waxa weeye waa carqalad een, dalka lagu wado dalku waa stable waa degan yahay waxa weeye dekedaa wadanka oo dhan wadnihiisa waa dekedaa boosood dekadaana oo wadnaana ninkii qodax ku muda ama mismaar ku muda dee la qaadan maayo dowladdu ma qaadanayso nimanka doonyaha wataa waxaa laga yaabaa arbaabada inaan kartoon u saarayn marka ma qof hantidiisaad u haysanaysaa ee boor muxuu ahayde doontaada khidmadeedii uma haysano khidmad lagugu daray oo laga qaadayaana ma jiro khidmaddana doontaa qabta haddii boorjaaj yimaado anigu agaasimo guud baan meesha ka ahay cid iga aqoon badani ma jirto waxa weeye dadka hantidooda ha u haysanina boorjaaj haddii aad ay noqoto inaad sidaa u haysataan waxaa imaan doonta inaanu soo xirro annagu tiriyaal iyo baal ka noqono qof walbana hantidiisa siino waa imaanaysaa waayo muxuu ahayde dalku saa u xiraan maayo mar haddaan du- wasaaradda maaliyaddu aynan muxuu ahayde cashuur kordhin mar haddaan wasaaradda dekedaa iyo b n o aynan muxuu ahayde boorjaaj kordhin waa maxay sababtu sababtu waxa weeye waa koox hor alla ah oo soo baxday oo muxuu ahayde carqalad wada oo amniga lid ku ah waxaanu jecel lahay dadweynaha waxaan u sheegaynaa eh, dadweynaha gobolka bari jooga iyo kuwa puntlandba inaan hal sentina wasaaradda maaliyaddu kordhin een, hal sentina b n o iyo wasaaradda dekeduhu ayna boorjaajka ku kordhin dadka waxaan rabnaa bal inaa isweydiisaan maxay tahay sababtu sababtu waxaan u arkaa fidmo walaalayaal cid mucaayadey fidmad ka wada een, amniga hadda ka jira deganaanshaha waa ogtihiin waddanka waxaa ka dhacaya amni daro bay abuuraysaa dekedaa xiran mana yeelayn waa ka hortegaynaa wixii kale ee go-aan ee dowladdu ay ku tallaabsan doonto waa loo fadhiyaa wasaaradihii amnigii ee guddoonkii gobolka tallaabooyinkii kalena waxa weye miidiyaha marin mayne si toos aanu qaadayna Waan- waxaanu jecel lahay in dadweynuhu sidaa noola socdaan iyagaa maxkamada iyagaa qaadaya garta mar haddaanan cashuur kordhin oo boorjaaj kordhin oo shilin aanan ku darin dee waxaa doonyaha loo rogi waayo oo soddonka doonyood ay u dhigan yihiin marsada dee waxay la tahay dadweynuhu adinkaa jawaabta laydinka rabaa adinkaa waxaan rabnaa inaan jawaabta aanu idinka helno waxaan kaloo ku celinayaa wasiirada way fadhiyaan inaanan muxuu ahayde wasaaradda maaliyadduna een, cashuur kordhin wasaaradda dekedaha iyo b n o-na ayan boorjaaj kordhin dadkaanu ka sugayna jawaabta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
maasha madashatan anagoo horumarinaya wasiirada gudoomiyaha gobolka agaasimayaasha saraakiisha ciidamada xafiiska xisaabiyaha dhammaan saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu mar labaad maanta shirkan waxaan u qabanay wasiirka ka hadlay wasiirka dekedaha Een, xaqiiqdii waxaa jirta in warar laysla dhex marayo wararkaasoo leh dekedii way xiran tahay Ee, waxaanu caddaynaynaa inaad dekedii aanay xirayn Een, khilaaf waa imanayaa laakiin waxaa la rabaa wixii khilaaf u yimaada in la xalliyo oo wadahadal lagu xalliyo hadda khilaaf la sheegaa ma jirin Een, sideedaba system cusubna wuxuu la yimaadaa isbeddelkiisuu la yimaadaa Een, marka annagoo u turayna shacabka annagoo u turayna ganacsatada annagoo ummadda u turayna Een, waxaanu isla garannay markaanu dowlad ahaan ilaa shalay aanu shir ku jiray awalna wax khilaafa ma jirin in systemkii hore oo dekada ku shaqayn jirta ku shaqayso wax qiimaa oo la kordhiyeyna ma jiro ee sidaa laalligeed waxaanu leenahay ugu baaqaynaa ee una sheegaynaa shacabweynaha iyo ganacsatada dhammaan in dekadu sideedii aynu u shaqaynayso waxna aanay isbedelin wax qiima aanan isbedelin wax kale oo nidaam oo kale oo ay shaqaan isbedelin way iman doontaa laakiin waqtigeeda laakiin hadda siday u shaqayn jirta dekadu bay u shaqaynaysaa sidaas lacajligeed xagga dowladda wax ka xanibna ma jiraan iyo shirkadii kale oo ee dekeda howlaheeda waday oo dowladda la waday iyadoo dhanka ah wax isbedel oo xagga ka yimi ma jiraan sidaa lacajligeed waxyaalaha laysa dhex marayo waa inay meesha ka baxaan mideeda kale aynu wada hadalno aynu heshiino weeye haddii la wada hadlo waa la isfahmayaa waxbaa la isla meel dhigayaa dadkeenna reer puntland waxay ummadda kale kaga horumarsan yihiin xaqiiqda marka laga hadlo ee wanaag jacayl nabad jacayl iyo wada hadal marka cid alle ciddii wax tabanaysa diyaar baa una- anagu u nahay in la wada hadlo in loo wax la xaliyo haddeerna wax laysku hayaa ma jirto marka ilaa shalay waxaan moodaa inaanu ganacsatadii aanu ku baryayno hawshiinni qabsada een, halala dogo dadka een, gaadiidku u raran yihiin dadka waxa hantidooda ha loo dejiyo waxaa moodaa ilaa shalay aanu ganacsatada ku baryayno aan moodaa iyo iyo doonyadii dadkii wakiilka doonyaha ka ahaa marka sidaa lacaligeed waxaan leenahay een, wax ee, xiran iyo wax dekada xaggeeda khilaaf iyo wax muruna ka jiraa midna ma jiraan aad baad u mahadsantihiin inahaasuun baa shirkayu ku saabsanaa intaasaan oranayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu